kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti iigu ah brofesor aadan xaaji cali oo ah hormuudka kuliyadda nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda magaalada hargeysa brofesor aadan ayaan ka wareysanaya xiisadda siyaasadeed ee haatan ka taagan somalilan kadib markii xisbiga talada haya ee kulmiye uu khilaafsoo kala dhex galay laba garabna uu u kala jabay ugu horeyn rofesor aadan xaaji cali kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o a waa mahadsan tahay cabdi cais aad iyo aad baan kuu salaamayaa adigii bahda kale v o a waa tahay waana mahadsantii kusoo dhawaysisay bal waxaad dadka ku dhegaysanaya ama somalilan jooga ama geyiga soomaaliyeed oo dhan jooga u sharaxdaa waxay salka ku hayso khilaafka u dhexeeya madaxweyne siilaanyo iyo guddoomiyaha xisbiga muuse biixi way bismillahi raxmaan raxiim marka hore adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waan idin salaamayaa mar labaadka haddaan si kooban oo briefa u sheego horta marka hore waa inaynu fahanno xisbiga kulmiye waa saddex xisbi oo jamhuuriyadda somalilan ka jira iyada oo dastuurka somalilan uu dhigayo in tobankii sanaba ama adigu saddex xisbi qaran ay jiri karaan iyadoo tobankii sanana lagu soo tartamayo si kolba saddexdii ugu cod badna ay yimaadaan marka waa saddexdaa mid ka mid ah taariikh ahaana kulmihe waa marka maanta loo eego waa xisbiyada ugu da-da weyn le marka la eego waayo sanad toban sano kadib baa dub loo furay markaa dub buu usoo baxay doorashooyinkii deegaankii labadii kun iyo labiyo tobankii dhacay haddaan markaa usoo noqdo su-aashaadan wuxuu ku salaysan yahay khilaafku markaa asalkiisa lagu arooro waa awoodda oo lagu tartamayo iyo politics oo siyaasada maadaama ay doorashooyin ay soo socdaan doorashooyinkii madaxtinimadu soo socdaan su-aasha ah yaa musharax noqonaya oo xisbiga musharax u noqon doona iyo waa waa power struggle udhexeeya maxaa yeelay madaxda kala duwan ee xisbiga weliba gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha marka laba gudoomiyihii hore ahaa imakana madaxweynaha qaranka ah marka labaduba waxay doonayaan in ay noqdaan qofka xisbiga ka soo baxaya ee doorashada isku soo taagaya xilkun baa loo wada socdaa soo maaha ha labadooduba xilkun bay u wada socdaan marka isku isku xilkun bay u wada socdaan oo waxa weeyaan qof walba wuxuu doonaya inuu musharaxa noqdo iyadoo wixii intaa ka dambeeyana dee sharcigii laisoo adeegsanayo shirweynihii wixii kasoo baxay lagu kala ray duwan yahay dhinacyo kala duwanna laga eegayo waa tahay marka goormay arrintani bilaabatay sidaan la soconno shirweyne waa kuwii ku qabsaday saddexaad xisbiga kulmiye dee guddoomiyena waxaa ka ah sida la og yahay guddoomiyaha muuse biixi goormay arrintan soo bilaabatay loolanka labada nin ka dhexeeya wuxuu soo bilaabay goor hore waayo xisbiga kulmiye laba arrimood bay isku dhex wadeen intay jireen intii nidaamka xisbiyada badan ee dalka somalilan la bilaabay waxay isku wadeen in marba caqabadaha hor yimaada ay laba hab ku xaliyaan mid waxa weeye wax xeerarka iyo shuruucda uu leeyahay xisbiga u qoran iyo kuwa kale ee dalka ee ka sheekaynaya axsaabta ta labaadna waxay ahayd consens dibadda ah inay ku xaliyaan ama waxa loo yaqaano santan maalinta agreementka in mar walba dibadda wax lagu soo heshiiyo marka labadaasay kusoo wadeen power straggalkana waxaad moodaa inuu la dhashay xisbigu oo dee madaxweynaha leadershipka guud ahaa intuu xisbigu jiray laakiin haddana sida ka muuqata doorashooyinkii kala dambeeyey two thousand threegii iyo two thousand tenkiiba labadaa arrimoodba way ku wadeen waa tahay madaxweyne siilaanyi wuxuu maanta ka hadlay khilaafka markii ugu horreysay wuxuuna sheegay isagu inuu musharax yahay dee sidaan la soconno guddoomiyuhuna hore uu shaaciyey in isaguna musharaxa xisbiga uu yahay doorashada soo socda marka musharaxnimadan uu siilaanya maanta ku dhawaaqay so khilaafkii iyo arrintii ma sii dhibqinayso wallahi waxa laga yaaba horta eeg sida lagu yaqaano curfiga dimuqraadiyadda xisbiga ruling partiga ama markaa maamulka gacanta ku haya madaxweynihiisa ayaa loo signify garaya lagu soo celiyaa oo maxay hayday maadaama weliba wax qabtay ay doonayaan inay kursiga sii fadhiyaan ilaa axsaab kalea la tartamayse marka maadaama kulmiye ay lahaayeen taariikhda ka duwan oo mar walba xeerarkii nidaamka aanay raacinay jireen heshiisyo janjalmaana oo dibadda lagu dhamaynayay waxa weeyaan inuu madaxweynuhu kileer gareeyo oo uu yidhaahdo musharax baan u ahay xisbiga kulmiye sidaas sheegtay khatarna ula iman karaa faa'iidana uu keeni karaa waayo faa'idu keeni kara waxaa kamid a positionkiisii buu caddeeyey markaa dhinaca kale ku talagal bay samayn karaan markaa taasi eeg waxaa kasoo bixi kara shay wanaagsan waayo maadaama madaxweynuhu leeyahay dub baan u taaganahay maxay waxaan doonaya in mar labaad ay doorto markaa position cad buu qaatay markaa taasi go-aan iyo ku-talagal bay dhinacii kala siinayaan dhinaca kalena de inkastoo khilaafka ay guurtida ku jirto oo la rajaynaya lasoo afjaro waxa uu la iman karaa loolan kale oo inuu loolanka sii socdo uu la iman karaa laakiin dhinacaana positivekeedu ka leeyahay guddoomiyaha laftigiisu sida muuqatee pointka ugu muhiimsan ee uu khilaaf kusoo ururaya waxa weeye yaa musharax noqonaya iyo awood iyo power marka haddii la yidhaahdo ha la tartamo oo uu madaxweynihina leeyahy waan sharaxano waan aqbalaya in lagala tartamo guddoomiyuhuna uu leeyahay anna waxaan doonaya inaan tartamo isla markaana de ciddiina tartanaysa madaxweynuhu kamid yahayna diyaar baan u ahay waa garta shayga muhimka in lagu dadaalaa un waxa weeyaan in la helo platformkii iyo environmentkii ama maxaa yeelay baycadii lagu tartami lahaa laakiin wax problem keeni mayso fur in loo tartamo waa tahay laakiin labadooduba tartankii dhex mari lahaa platformkii ay ama meeshuu ku dhex mari lahaa waa tan ay carqaladdu ka taagantay oo dee shirweynihii golo dhexe oo lagu soo saaray uu guddoomiyihii diiday guddoomiyihiina isaguna golo dhexe keligii uu magacaabay oo dhinacii kale uu magacaabay dee xisbigii inaad mooddo in dhammaan golayaashiisii inay kala qeybsan yihiin sidee marka loo kala saaraya haddiiba labadii guddoomiyihii madaxweynihiiba ay labadaba dabacsanyihiin in ay musharaxiin noqdaan ciddii kala saari lahayd haddiiba is haystaan sidee arrintaas u suura gelaysaa taasi su-aashaad weydiso waa su-aal aad u fiican waana su-aasha keenaysa khatarta waxa weeyaan sida muuqata madaxweynaha iyo guddoomiyuhu labaduba tartanka ma diidanaa oo inu sharaxnay laakiin waa in platformki la helo marka waa ta laga filaayo inay iyaguna xaliyaan ila waxa weeye haddii xisbigu burburo labadooduba waxbay waayayaan waa garta waata laga filaya inay xaliyaan inay tanaasub ku dhameeyaan iyo golahan guurtida iyo ciddii kale waayo ururada bulshaduna way wadeen ciddii kale ee dhexdhexaadin gashay inay xaliyaan maadaama xisbi qaran yahay hanti qaranna uu yahay waata looga fadhiyo khatartuna halka ku jirtaa waa halkaa in platformkii la helo dabeedna si caafimaad qabta loo tartamo kol haddii aanu tanaasul jirin kol haddii aanu tanaasul jirin wiilku wata waana assignment u yaala hogaanka xisbiga iyo madaxweynaha iyo ciddan ergada ee dhexda gashay waa shaqo u taalla weeyaan waa tahay markaa loo heli lahaa dhinaca kale haddaan wax kaa weydiiyo de xisbigan waa xisbigii talada hayay oo dowladdii wasaaradihii agaasimayaashii iyo dhammaan nidaamkii dowladnimo cid waa xisbigii waday haddii dhexdoodii ay sidan uga fadhan tahay oo dee sidan ay u kala qeybsan yihiin sidee u saamaysay hanaankii socodkii dowladnimada somalilan horta sida ma socoto shaqayskuma leh axsaabta iyo nidaamka dawliga waayo waxa buu sheegaya xeerarka doorashooyinka dalka u yaallaa in axsaabta dadka ka shaqaynaya ama xisbiyahan inaanu dawladda ka noqonin marka waa kale laba institution hanaanka dawladnimo shaqadu waxaasoo dhami waxa weeyaan si fiican bay u socdaan laakiin meel buu saameynaya meeshaasina waxa weeye tenshanka ama kacniinka siyaasadeed tenshanka siyaasadeed taagani ayaa consequence ama saameyn ku yeelan kara amniga marka dhinacaas u saameyn karaa waana ta laga baqay inkastoo iminka hoos u dhacday oo sidii expectationka aanay jirin laakiin xagga kale dowladnimada shaqadka waxaasoo dhan shaqo kuma le waayo nidaamka dawliga ee somaliland u dhisani xagga axsaabta iyo dawladdu isma saameeyaan oo dadku dawladda ka shaqeeya waa civil servant waxa weye shaqo gaara bay hayaan marka saameynta yeelanaysa waa ta amniga iyo khatarta kale leeda waxa weye maadaama general yahay xisbul xaakimkii talada dalku mar walba maadaamay taladii dalka gacanta ku hayaan saamayn bay ku yeelanaysaa saamayn guud oo ah leadershipki iyo hogaankii dhinaca markaa walwalka haddaan eegno amniga oo de waad og tahay in qaraxyana hargeysa ay ka dhaceen wasiirka arrimaha guduhuna uu dabcan yidhi qaraxyadan dibadda somalilan uguma imane waa un murankan xisbiga dhexdiisa ka taagan baa lala xidhiidhiyey dadka somalilan iyo de shacabka caadiga arrintan dhinaca walwalka ee amniga siday u arkeen wallahi horta arrintaasi waa arrin taagan oo magaranta de haddii politics leadershipki aanay direction jiha u wada soconin saameynteeda yeelanaysaa dad badan oo gudaha jooga oo somaliland cadow ah ama de khataro badan baa ka iman kara laakiin wax arrintaasi waxaa la filayaa sidii caadada u ahayd somaliland inay xaliyaan weliba arrintaa kol haddii labadii dhinacba yidhaahdeen waanu ogolay dhexdhexaadintii compromise udegan sida guddoomiyaha golaha guurtidu saxaafadda u sheegay islamarkaana golaha guurtidu ay soo dhex galeen iyo ururada bulshada iyo gruubada kale pressure groupiska la yidhahdee bulshadu waxaa la filaya inay xalisanto xagga amnigana mid la soco somaliland amniga waxa u feejigan oo aada u ilaashada shacabka shacabkuna way ka warhayaan inaan siyaasadii amnigu isdhexgelin marka waan waantan iminka guddoomiyaha gurtidu uu garwadeenka ka yahay siday u socotaa maxayna kula tahay labada dhinac maxay ku qancin karaan labada dhinac horta waa bilow markii hore lama wada aqbalin oo qolada gudoomiya hogaaminaya baa aqbashay waa maanta qolada kalena sida gudoomiyaha gola buurtu sheegay way aqbaleen waxaa la filayaa crisis intan ka culus bay buurtu soo xaliira ama mushkilada intan ka balaaray markaa tanna inay ku guuleysan karaan oo haba badan bay uxali karaan xeerarka xisbiga oo la isula noqdo wixii gentlemanist agreementkii hore ee dadbanaa ee jiray oo dub loogu noqdo dabeedna markaa in xal la soo saaro markaa golaha buurtuda xarsaan bay ku yihiin aad bay u yaqaanaan inta way ka adag yihiin waxaana filaya inay la iman karaan xal labada dhinacba ku qancaan iyagoo xeerarka xisbigana adeegsanaya waa tahay
gentlemanist agreementka aan qornayna adeegsanaya islamarkaana danta qaranka eegaya iyo wadajirka iyagoo taagaya markaa rajo badan baa laga qabaa inay ku guulaystaan waa tahay professor waxaad bal in yar taabataa dhinaca kale xisbiyadii kale ee somalilan ka jiray arrintan siday u arkaan iyo sida iyaga u saamaysay dad badan waxay ku doodayaan in khilaafkan iyo kala jabkan urur xisbiga kulmiya ay faa'iido ugu jirto labada xisbiya kale ee u cudiya wadani bal aragtidaa naga sii siday iyagu u arkaan waddana ma u banaantahay ay dhex geli karaan inay labada dhinac isku soo dhoweeyaan horta labada xisbi qaran labaduba waxay soo saareen war-saxaafadeedo waanay hadleen waxay ugu baaqeen inay mushkiladooda xaliyaan iyagoo rajaynaya waayo waa xisbi iyaga lamid a markaa uma malaynayo inay ku farxayaan marka dee la eego sida formalka ee tooska ah burburka xisbiga laakiin dhinaca kale markaynu siyaasadda eegno siyaasaddu waa fursado marka haddii ama kulmiyahaas ama xisbi kalehaate hab uu burburo ama ay magarata dhibaatooyin ku dhacaan qolada kale fursad buu noqdaa waayo waa fursad waa tahay siyaasaddu waxa weeyaan politics and opportunity waa fursad weeyi waa tahay marka dhinacaa fursad bay unoqonaysaa hadday xallin waayaan qoladani khilaafkooda fursad bay unoqonaysaa waana siyaasadda iyo caadadeed laakiin si formal waxay usoo saareen in ay khilaafkooda xalliyaan ugu dambeyntii marka professore maxay kula tahay mustaqbal ahaan xisbiga kulmiye doorashaa soo socota labadii shakhsi ee ugu muhiimsanaa xisbigu mar haddii ay iska soo horjeedaan xisbigii laba garab u kala jabay doorashana soo socoto mustaqbalka maxaad saadaalinaysaa xisbiga kulmiye ma kula tahay in ay ka badbaadi karaan mushkiladan oy dib u midoobi karaan oo doorashadana u diyaari garoobi karaan horta sida aniga ila muuqato waxa weeyaan kartidii ay arrintan ku xalin lahaayeen way leeyihiin awoodaana way leeyihin oo horeba khilaafyo badan bay usoo xaliyeen marka way ka badbaadi karaan hadday daacad ku noqdaan dabadeedna la wada fadhiisto la isla eego waxa weeyaan way ka badbaadi karaan kartidiina way leeyihiin iyagoo ku xisaabtamaya dhowr arrimood waa arrinka koowaad waxa weeye doorashada wakti gaaban ka haray marka hadduu damage ama dhaawac soo gaadho waxa weye laba qofuun maaha waxaa kalou gaarayaa power basekoodii ama dhulkii taageerada ka lahaayeen haba buurnaado ama haba yaraado marka taa inay isha ku hayaan arrinta labaad ay isha ku hayaan waxa weeyaan xisbi ahaan jiritaanka xisbiga iyo iyo iyagoo eegaya maadaama xisbi yahay ummadoo dhami leedahay maalgelin la geliyey wakti dheer lagu soo bixiyey ta saddexaad iyagoo danta qaranka eegaya oo waxa weeyaan de uu saameyn buu ku leeyahay nidaamkii leadership way gacanta ku hayaan way way xalin karaan lakin wayna daacad ka ahaadaan powerka iyo politicska laysku hayana laga wada fadhiisto ciddii dhexa ee arrinta gashayna ay dhegaystaan mar walbana waa inay ku xisaabtamaan waxa weeyaan mustaqbalka waa tahay saamaynta ku yeelanayo xisbi ahaan iyo dal ahaan haddii markaa ay dhici weydo in waanwaantuna ay guuldaraysato oo tanaasulna labadii dhinac ka imaan waayo maxaa la gudban madaxweynaha maxaana la gudban guddoomiyaha si kooban si kooban haddaan su-aasha uga jawaab waxa weeye haddii xisbi xisbi siyaasadeed uu ku guuldaraysto inuu xaliyo khilaafkiisa dhexdhexaad intuu ka shaqayn weydo waxaa jira hay-ado kale oo sharci oo dalku leeyahay oo loo sameeyey oo marka hore laga taxadiray in hay-adaha la isula tago maantana mid kamid oo hay-ada guddiga diiwaangelinta ururadu way hadleen marka taasaa kamid a waxaa kaloo kamid a maxkamadaha marka nidaamka loo xalinayo khilaafkan loo soo abtiraya wuu wuu qoran yahay waana waayo aragnimo le waayo already laba xis laba xisbi hore xisbiga uduba ee laga badiyey burburay iyo xisbiga ucude xisbiga saddexaad ee imika xisbiga ugu da-da weynle labaduba khilaaf noocana way soo mareen marka hadday ku guuldaraysan waayaan forumis kale ama platform kaleo lagu xalinayo buu sharcigu sheegaya waa tahay taasaana u gudbaysaa arrintu laakiin si aanu politically iyo miisahanaan aanu dhaawac u gaadhin waxaa loo baahanya iyagu xaliyaan xagga siyaasadda laga yaaba inay dhaawac weyn u geysato hadday xalin waayaan aad iyo aad baad umahadsan tahay professor aadan xaaji cali aad baad ugu mahadsan tahay mudan ina barnamijka igala qayb gasho aad iyo aad baan kugu mahadinaya cabdicasiis
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo uu marti igu ahaa rofesor aadan xaaji cali hormuudka kuliyadda nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda magaalada hargeysa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa cabdulcasiis xuseen oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo